and he hasn't gotten any commissions at all. So he's like, pay up, pay up, pay up. We'll see how this.
halkani waa washington lanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaaso ah bisha meyna waa sagaal sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mida waxtarka akhriska iyo saamaynta uu dhallinyarada ku leeyahay buugaanta qaar waxaa jira markaad saa u akhrisid ku soo jiidanaya markaa buuq uu hadraagu qoray baan iminka arkayay alla arxamo isaga tibsoonkuma ka daawan jira laakiin buuggiisii baan arkay waxaa cajabiyey af soomaali buu ku qornaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dhallinyarada ay uga faa'iidaysan karaan baraha bulshada ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida madaxtooyada falastiin ayaa cambaaraysay xiisadda israa'iil ee ay marika khaza iyo duulaanka nablus ee saaka lagu qaaday afhayeenka madaxtooyada nabiil aburudayna ayaa sheegay in dowladda israa'iil ay si buuxda mas-uul uga tahay xiisaddan wuxuuna sheegay in ay gobolka usoo jiidayso xiisad iyo xasilooni darro nabiil aburudayna afhayeenka madaxtooyada falastiin ayaa uga digay maamulka maraykanka inay u ogolaadaan maamulka israa'iil inay kusii adkaystaan waxa uu ku tilmaamay dembiyada joogtada ah ee ka dhanka ah shacabka falastiin gaar ahaan sida uu hadalka u dhigay caruurta iyo haweenka ra-iisul wasaaraha falastiin maxamuud shatiyah ayaa sidoo kale cabaareeyey duqeynta israa'iil oo u arko iskuday ay ku doonayso in ay ku dhoofiso ama ay ku sii fogeyso dhibaatada gudaha ee dowladda israa'iil ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay cambaarayso duqeynta israa'iil ee marinka khaza iyo in la mideeyo halbeegyada lamacaamilka madaxda israa'iil iyo in aan loo ogolaan in ay ciqaabta ka baxsadaan oo lala xisaabtamo saraakiisha militariga ukrain ayaa sheegay in difaaca cirka dalkaasi ay soo rideen shan iyo toban gantaal oo nooca kruuska ah oo ruushka laga leeyahay kuwaasi oo xili habeen ah lagu garaacay caasimadda ukrain ee kiyev serhi bobko oo ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga ukrain ayaa sheegay in aanay jirin wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka waxaanu intaasi ku daray in uu rumaysan yahay in gantaaladaasi laga soo riday dhinaca badda loo yaqaano kasbiyansiga weeraradan cusub ee gantaalada ayaa imanaya saacado ka hor inta aanay ruushku u dabaaldegin maalinta guusha sagaalka bisha may oo ku beegan maanta ayaa waxa ay ku beegan tahay sanad guurada kasoo wareegtay guushii midowgii sofiyeeti uu kaga adkaaday naasigii jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isbarbardhig ku sameeyey dagaalka ukrain oo uu horey ugu tilmaamay dagaal ka dhan ah nidaamka waxa uu ugu yeeray naasiga cusub iyo duulaankii adolf hitler oo uu ku qaaday midowgii sofiyeeti serhi bobko oo ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay doonayaan in ay dilaan inta ugu badan ee dadka rayidka ah weerarada ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii ukrain ay sheegtay in ruushku uu qaaday weerarkii ugu weynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsado ee dagaalka habeenkii axaddii intaasna dhegeystayaal waxaa inoo weydil warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dadka akhriya buugaagta marka laga reebo cilmiga ay ka bartaan waxaa u dheer in dadka qaarkood ay iska dhex arkaan qisooyinka ama sheekada laga hadlayo cabdilatiif ibraahim allaaleh waxa uu ka mid yahay dadka wax akhriya waxaanuu magaalada jabuuti ugu warramay wariyaha v o eda sagaal siciid isagoo uga warramay sida ay sheeko uu qoray alla u naxariistay hadraawi ay u saamaysay xilligii uu qurbaha ku cidlooday isagoo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay carwadii bugaagta ee dhowaan lagu qabtay jabuuti bismillahi raxmaan raxiim buugaan fara badan baa la keenay meesha anu ahaan nafti ahaan waan akhriyaa buugaanta qaar waxaa jira markaad saa u akhrisid ku soo jiidanaya inta u badan soomaali bay yihiin anagu de jabuuti inta u badan faransiiskaan akhrinaa ese maanta waxaan arkay buugaan badan fara badan fara badanoo oo af soomaali ku qoran weli kelmadaha xitaa kuwii ciyaalka ku jira edabta ciyaalka si loo barayay waa jiraa n xitaa taswiirihii yare ciyaalka yar marka ay akhrisanayaan ay eeganayeen oo daawanayeen baa ku jira n waxaa jira kuwii dhallinyarta markay dadku yaro weynaadaan haddana waxaa ku jira kii dadka waaweyn ee dee maaragtay mudakarka a oo kelmado aan weli aan maqal oonan weli dad baa ka maqal baa maanta ka akhristay buugaanta maxaa ka mid a waxaad akhristeed la yaabtay af soomaaliga kamid horta af soomaaliga waad akhrisaa af soomaaligu waa- waan akhriyaa ee se sidan eh, sidii saxda ahayd uma akhriyo in badan waan isku dayaa waan waan kickiciyaa marka buug buug uu hadraagu qoray baa niminka arkayay Een, allah raxmo allah raxmo Eh, isaga tilifisonka ma ka daawan jiray laakiin buuggiisii waan arkay Een, waxaan ka een, eh, mar aan ereyga waxaa i cajabiyey af soomaaligu ku qornaa Een, eh, waa qisad wuxuu ka sheekeynayay dee eh, qisadahan mu- maaragtay wuxuu tegey dibadda ingiriisigu tegey ingiriisga markuu saa uga dhaadhacay ayuu cid ar- cid la hadasha u waayey xaggan soomaalidana waa nin aad caan u ah allah yarxamo dee markuu saa u daymoday saa u daymoday saa u daymoday cid la hadashaba haa markuu waayey cid bade cid wuxuu yahay bala garanayn ayuu yidhi dee waddankayga laskaga noqo wuu iska soo noqday eleboorkii markuu saa uga soo dhaadhacayba hii hadraawi ortogaraaf noo saxee xaggan noo saxee xaggan markaas wuxuu de isagu leeyahay xaggaas iyo meel aan lagu garanaynin adoon meesha lagu garanaynin jooga baa yaa dhaanta dee waa waa waa hadalladiisii ma garan marka taasoo kale haa muhiimadda dee taas waabad arkaysaaba anu beri aan ah, faransiiska yar tegay formaasyon aan u tegey dee dadku way ku garab dhaadhaafayaan waan soo arkay eh, ta- qisadan iminka isagu ka waramaya markaa saameyn bay kugu yeelatay maadaama aad adiguna soo arkay anuu soo arkay haa anoo w- markaa weli iminka markaan dee arkay waan xasuustay dee waagigaan farsiiska tegayo w- waa runtii cid ku garanaysa ma jirta dee salaanna lagaama qaadayo waxa ugu gaajo kulina war iyo hadal baa ugu gaajo kulo dee waddankaaga markaa kusoo noqotina dee waxaad noqonaysaa nin ah, la wada garanayo caanahoo la dee isagu wuxuuba haba qoraa aadoo dee cid kastaba garanaysa oo adduunka iyo waddankaba dalka meel kasta laba garanayo dee qofku wuxuu sharaf iyo karaamo ku leeyahay gurigiisa waa sidaa waa sidaa Een, eh, waa sidaa wuxuu aad aad ku leeyahay kadibna dadkaaga unbaa ku horumariya dee dibna ku dhiga isagu nin caanu ahaa waa waa sheeyada iyo hadalladan ka ka- ka helay isaga haa maxaad markaad eh, qoraadu tagtay aad markaad maxaad isku maawalin jirtay marka intaad dad isbaranayseen Eh, intaan xaggaas xaggaa waxay ahayd formaasyon baan u tegay dee doo bes dee waan soo waan soo dhigtay intii dantayda waan soo qabsaday kadibna dee caynbad baan kaga yimidayba anoo ordayaan ka yimiday wax kastana waa qaali aqalkaagii ma joogtida xaggan kareysaa lagu leeyahay Eh, hoteelkii baad kareysatay waa qaali hadiyo toole khalaas ah, waan dhexa maantaas ka soo qaatan waan iska- markii waqtigu ii dhammaaday waan iska soo socday maalin dad badan waxaa jira dhalinyaro badan waxaa jira ku hamidan inay tagaan xagga bal ka war kuwa haddaad xoran lahayd allahuma sa taasi horta ciyaalka wax badan baa ka maqan Eh, experience baa ka maqan Eh, kolley nin qofka dhu- dhul badan tegey iyo wadano te- tegey uu soo uu garanaya qorbaha waxa uu yahay qorbaha dhibaatada uu leeyahay ninkii tegey ee soo arkay baa garan oo ka sheekayn kara marka waxaan dhallinyarta ku boorinayaa oon u sheegayaa waan ka dhegaystaa eh, telefishinada waan ka daawadaa raadiyaha raadiyaha waan ka dhegaystaa v o ga waan ka dhegaystaa b b c waan ka dhegaystaa intaasoo dhallinyaro soomaaliya ayaa xaggaa ku dhimantay intaasoo ba- xaggaa ku baabaaday xaggaasay noqdeen xitaa marka ay tegaan ay waddanaha tegaan barbaa sakhaari noqotay maxay bay noqdeen dee cid ku soo qabanaysa ma jirto ninkan aa u tegtay waa nin isagu dantiisa eeganaya adigii warba kuma hayo eh, cid kalaa tahay eh, qofka ugu rooni haa nin waxaa tahay dee eh, ma garani marka dhallinyarta waxaan ka leeyahay dalka dalkiina aad joogtiin wax ka barta wax u barta een, inta aad joogtiin faa'iideeya haddii ay danigeysideedu amba shaqa ay ni- nini diray dee markaa sharaf baa leedahay oo waddan baa ka socotaayoo dee nin de waxaa tahay diblomaada amba etudiant waato waxaad iska haysataa jawaaiskaagii iyo alaabtaadii baa iska haysataa dee qora- qora- waa diyaarsan tahay marka dhallinyarta waxaan ka leeyahay horta wax dhigta wax dhigashadu waa muhiim markaad digatiin eed meel iska gaadhiin cid kastaana jeclaan laakiin inta aad is- weli aad yartihiini waddankiina fadhiya wax ka barta jaamacadahan dee kuweyn wax kasta way leeyihiin nooc kasta way leeyihiin qaybta medisiinkii baa jira oo dibigiya oo waxaa jira kii nowriskii baa jira oo anfirmeegiya waxaa jira leetarkii baa jira oo luqadihii lagu barnay laagii baa jira oo faransiiskii carabigii soomaaligii intaba wax niga maqan ma jirto wax kastana xaggan baad ku helaysiin waa kaas sidaasaan ka waran lahaa dhallinyarta een, ah, soomaalida amba reer jabuuti ah ee doonaysa inay iyaku oonan waxba baran inay istuuraan ay badaa isku tuuraan baan leeyahay horta hawlihiina dhammaysta xataa ninkii waddankiisaan wax ku baran markuu tago waddan kale waddankan waxba kama
waa run haa wax kale kama hoosta umaad ka bilaabi ee waxa weeyaan horta haddii aad meel tegaysid waa inaad jawaa'iskaagii iyo xeerkaagii iyo waraaqadahaagii iyo baasboorkaagii iyo waa inaad dal sharaftaadii iyo een, iyo dee waddankaagii calankiisii iyo haybadiisii wixii o dhan waa inaad iska sidatid een, haddii kalena iska fadhiyo haadanahaagi iyo wa- dee dadkiina la fadhiyo iska shaqayso shaqadu maanta africa ay ku dambaysa maanta reer yurub iyokiibaa yaaban iyokiibaa fajaxsan oo kriiskii iyo dagaali iyo waxba way ka bixi laayihiin iyokiibaa iminka doonaya inay noo imaadiinay wax ka xaggan dhulkan ka shaqaystaan marka waxaan leenahay dadka ay dhallinyarta inta u dhallinyarta eh, waan la hadlayaa inta ugu eh, hadalka ku fahmaysa Een, dalkiina jooga ka shaqaysta haddii aad baxaysiina dooni iyo bada isku tuurine waddadii loo marayey u mara
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa cabdilatiif ibraahim alaale waxaana uu warameeyey wariyaha v o eda sagal siciid halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyaro badan ayaa adeegsada baraha bulshada iyaga oo siyaabo kala duwan u isticmaala qaar ka mida dhalinyarada waxaa magaalada hargeysa ku wareystay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
yuusra maxamed saleebaan waxay ka mid tahay dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada waxay inta badan yuusra jeceshahay inay ku soo gudbiso baraha ay isticmaasho waxyaabo ka duwan waxyaabaha ay dhallinyarada qaarkood ku soo bandhigaan baraha bulshada Een, ugu horeyn haashim walaalo waad mahadsan tahay haashimow walaalo anigu waxaan isticmaalaa facebook iyo twitter Een, koley tictokna waan furan doonaa oo insha allah een, way ku jirtaa een, maxaa la yidhahdaa een, hadafkayga insha allah Een, walaalo een, waxaan kusoo gudbiyaa een, waxaan mihnad ka yar duwan een, mihnadan hadda ay ku shaqeeyaan saxaafadu Een, waayo badankoodu waxay soo geliyaan oo news iyo unbay soo geliyaan anigu waxaan isku dayaa inaan dhanka human resourceka aan ku yarbaydho oo twitterkayga iyo facebookaygaba waxaan kusoo qoraa een, een, maxaa la yidhahdaa notesiyo dadka maaragtay een, maxaa la yidhahdaa motivation u noqon kara ayaan soo geliyaa maxaa ka mid a waxyaabaha dhiirigelinta aad dadka ugu samaynayso ee kelmadaha ama odhaahda aad u soo gudbinaysa Een, waxaa ka mida walaalo een, horta adduunkanaynu joogno een, marxalado badan baa lala kulmaa Een, een, maxay hayde qof walibana stage kastuu qofku taagan yahay wuxuu wuxuu arkayaa maxaa la yidhahdaa wax ka yaabiya marka dadka badankooda waxaa dhacda in een, waxay fiilgaraynayaan ama siday waxu dareemayaan laga laga een, dareemo kale ama dadka badankooda in la aaminsan yahay if you structurekaagu uu yahay mid qurux badan inuu noloshaaduna tahay qurux badan inay qurux badan tahay ba anigu waxaan aaminsanahay hadday noloshaadu adag tahay inaad samaysan kartid structure qurux badan oo aad maaragtay maaha inaan waaye adag ah dad ku jirtid inay noloshaada ka muuqato maaha marka waxyaabahan dadka aan la- aan la wadaago waxaa ka mid a inay dadku ahaadaan patient oo maaragtay ay ahaadaan yani dad samir badan inay nolosha ay la tacaalaan oo yani waxyaabaha baastiga aanay ku noolaanin Een, maaragtay oo ay dee move on sameeyaan just waxa weeyaan dhiirigelin un say u xiiseeyaan maxayse kaga falceliyaan waxyaabaha aad soo dhigto barahaada Een, walaahi badanka waxay igu yeedhaan dareenka aamusan Een, xagga commentska haddii aad aynu aan aan ku tuso ama aynu aragno Een, aadna way ugu xidhan yihiin oo waxay dhahdaan intaanu buug akhrisan lahayn yacni konsebtka kelmadahaad noo soo dhigaysid waxyaaba badan baan ka baranaa sidoo kale axmed maxamuud yuusuf waa weriye inta badan ugu soo gudbiya bulshada ku xidhan barihiisa bulshada waxyaabo badan baraha uu isticmaalo dadka ku xidhan iyo waxyaabaha uu u soo gudbiyo dadkaasi ayaan wax ka weydiiyey weriye axmed maxamuud haashim sheekh cumar good aad baad u mahadsan tahay waxaan ka mid ahay dhallinyarada warbaahinta ee ka howlgala gudaha somalilan haashimo mar kale leeyahay social media ama baraha bulshada qaybo kala duwan baan ka isticmaalaa waxaana ugu weyn qaybtaan ka isticmaalo facebooka oo aan bage ku leeyahay kaasoo ilaa shan boqoloo kun oo qof dad ku dhaweeyay iga xidhan yihiin instagramka ka mida oo dhowr iyo labaatan kun aan iminka ku dhawaahay tiktok oo boqol kun aan ku dhawaahay waxaa kaloo ka mida twitterka iyo youtube-ko iyagana dad igaga xidhan yihiin oo aan ku baahiyo wararka iyo macluumaadka kala duwan anigoo qaabab kala duwan markaa u bandhigaya hadday noqoto sawir muuqaal qoraal iyo muuqaalo toosoo si toosa wararkii ugu dambeeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey aan bulshada kula wadaago markaa baraha bulshadu aad iyo aad bay faa'iido weyn iigu leeyihiin ka dhallinyaro ahaan taasoo dad badan i bartoon markii hore ee aqoon islamarkaana eh, saaxiibada igaga xidhan dacallada adduunka aan si yaroo faahfaahsan markaba ugu sheego wixii ugu dambeeyey anigoo raacaya eh, akhlaaqiyaadkii ama ethigiska ay saxaafadu lahayd ee inaan warka ka hubiyo war eh, sax oo xaqiiqa oo aan eh, cidna dhibaato u geysanayn aan ugu soo bandhigo ama aan cidna lagu aflagaadeynayn axmed waxaan ku weydiiyey isticmaalkaasi baraha bulshada ee isticmaalayso faa'iidaan ku qabaaba tiri faa'iidadaas oo aad ku tilmaantay in dad badan aad isbarateen wax kale oo faa'iido oo aad ku qabtaa ma jira marka laga yimaado inaan dadka isbarano oo kale waxaa jira iminka sharikadihii oo kale waxay samaysteen departments ay u bixiyeen qaybta eh, social media ama siyaasado dhanka so- baraha bulshada ah oo ay hadday noqoto xayeysiisyada oo ay dhaqaale ku bixiyaan oo aniga source of income ii noqoto ama il dhaqaale oo aan lacaga ka sameeyo barahan bulshada kale laftooda oo aan halkaas dhaqaale iga soo galo dee bulshadii oo aad isbaranaysaan aad isku xirmaysaan shaqadaadii oo aan cid kale ku tiirsanayn ood adiga laftaadii qabanayso marka faa'iidooyin badan oo saasoo kale ah ayaan baraha bulshada iminka anigu shaqsi ahaan intaan kala kulmay ama iga soo gaadhay ilaa iminkaan ku qaba waxyaabaha aad baraha bulshada soo geliso wax dhibaato ah oo kaa soo gaadhay ma jira muddada aad isticmaalaysay baraha bulshada wallaahi haashimow dhibaatadu marka qofku falowaris badan haystee yacni dad badani ay ku xidhan yihiin beijkiisa ama baraha bulshada lagaga xidhan yahay waxaad arkaysaa qof aydan weligaa iyaa lahays arag oo faallo kaa soo bixinaya faalladaasuu kugu caayayo ama uu adiga shakhsiyadaada wax kaga sheegayo qofka meel aad ku kulanteen ma jirto isma taqaanaan isma garanaysaan marka taa lafteedu waxaan odhan karaynaa waa nooc dhibaatada ka mid a ama mararka qaar waxyaabahan aad sheegayso dee dadku ma wada jeclaanayaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ma- markaad wax sheegto ay wixii xiisiin waayaan dabadeetana ay kuu miisaan oo kale marka dhibaatooyinkaas ka sakow mooyaane eh, wax dhibaato weyn oo maanta la odhan karo waxaase waxaasaa jira ilaa imika waan kala kulmay ma jiraan mar marka qaar dee dad blackmailing kugu samaynayo ama waxaanad samayn odhanaya anaa garanaya qofkaas waxaas waxaasu sameeyey oo iyadoona ka mid a uun qaab ka mid a ah uun tacadi lagugu tacadiyo kale oo aan si fiican mugto marka waxaasunbaa ugu waaweyn qaar ka mida dhallinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada oo aan ka waraystay waxyaabaha ay ku soo bandhigaan baraha ay isticmaalaan haashim sheekh cumar good v o a buure
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinteenna ciyaaraha maanta waxaan ku faaqiidaynaa ciyaaraha champions liaga hase yeeshee aynu marka hore ku hormarno ciyaaraha premiers liaga ee dalka ingiriiska oo kooxaha ka cararaya inay ku noqdaan darajada labaad uu tartamo adagii dhex marayo waxaa la falanqanaya wariyaha v o da gobolka minnesota maxamuud masacadee maxamuud marka hore soo dhowow marka xiga haddaynu ku bilowno ciyaaraha premiers league ee dalka ingiriiska iyo kooxaha ka cararaya inay ku noqdaan kaalinta labaad
sandere marka hore aad baad umahadsan tahay kulamo aada u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa dhacay oo weliba afar kooxood oo afartuba ka cararaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska ay kulamo kala duwan yeesheen laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray labadii kooxood ee sagxadda ugu hooseysay horyaalka waddanka ingiriiska fadhisay waa kooxaha nottingham forest iyo southampton ciyaartan waxaa la iska dheliyey sandheero toddoba gool oo afar iyo saddex waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee nottingham forest oo iyadu guushaasi ay u keentay in ay ka baxdo sagxadda hoose ee saddexda kooxood ee ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska waxay u booday kaalinta lix iyo tobnaad oo haatan afar kooxood ayaa ka hooseysa waa sidoo kale kooxda leadis oo iyadu kor joogtay ayaa haatan hoos usoo dhacday kulanka kale xiisaha badan ayaa isna waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta ee everton oo iyaduna ka mid ahayd saddexda kooxood ee ugu hooseeya ayaa ciyaar natiijadeeda aan lasii saadaalinaynin soo bandhigtay waxa ay shan gool iyo waxba kusoo dhufatay kooxda brighton of albion oo ka mid a kooxaha xil ciyaareedkan ugu sarreeya horyaalka waddanka ingiriiska weliba kuwooda ugu wanaagsan kooxdan waxa ay ku dhufatay everton shan gool iyo hal ciyaaryahan dacore ayaana goolashaasi laba ka mida u dhaliyey waxaana sidaasi u suura gashay kooxda kubadda cagta ee everton in ay kaalintii sagaal iyo tobnaad inta kasoo kacdo toddobiyo tobnaad timaado oo haatan saddexdii ugu hooseeyey kama mid ah iyadu laakiin kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa natiijo xun la kulantay habeenkii xalayaha kadib markii shan gool iyo saddex lagu dhuftay oo kooxda fulham ay ka adkaatay taasina waxay keentay kooxda kubadda cagta ee lester city inay hoos ugu soo dhacdo saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedka haatan waxaa kooxda ugu hooseysa weli booskaasi fadhisa kooxda southampton oo markii horeba halkaa ku jirtay leadis ayaa kaalinta sagaaliyo tobnaad ku jirta halka lesterna ay kaalinta toban iyo sideedaad soo fadhiisatay laakiin sandero toddobiyo tobnaad iyo lixiyo tobnaad oo everton iyo nottingham forest oo hoos ka soo baxay ay soo fadhiisteen ayaan ilaa iyo hadda laftoodu xaqiijinin in ay ku nagaan karaan horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale kooxda westham united ayaa lafteedu meel sidaa uga sii fog aan fadhinin marka kooxahaasi oo dhan waxay u muuqdaan kuwo aan ilaa iyo hadda badbaadeen oo horyaalka waddanka ingiriiska oo kooxaas dhammaantood min saddex kulan ay u dhiman yihiin iyo saddexdaasi kulan dhammaantoodba waxay yihiin kuwo xasaasi ah oo kooxahaani kala go-aamin doona halka ay ku kala waabarisanayaan waan gartay haddaynu u gudubno dhinacaas iyo champions leaga waa horyaalada qaaradda yurub bal ciyaaraha isha lagu hayo kuwa ay yihiin
kan ugu muhiimsan sandero waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester city oo caawa ku kulmaya gegida bernabeu ee magaalada madrid oo kooxda real madrid ay ku ciyaarto labadan kooxood waxa ay kala yihiin kooxina koobkan lagu loolamayo champions league afar iyo toban mar ayay qaaday waa kooxda real madrid manchester cityna weligeed koobkan ma ma aysan qaadanin sanadkii lasoo dhaafay xilligan oo kale ay isku soo aadeen waxaana ciyaaraha semifinalka kooxda real madrid ay ka adkaatay manchester city iyadoo markii dambena koobka ay ku guulaysatay laakiin xilligan labadan kooxood waxay isku soo aadayaan marka la eego horyaalada dalkooda iyadoo awoodoodu ay aada u kala duwan tahay kooxda kubadda cagta ee manchester city horyaalka waddanka ingiriiska iyada ayaa hogaaminaysa ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee halan xilli ciyaareedkan waxa uu dhaliyey in ka badan konton gool marka la isu geeyo dhammaanba goolasha uu kooxda manchester city u dhaliyay halka real madrid horyaalka dalkeeda brim spanish leaga aanay kaalinta ugu sarreysa ahayn oo kaalinta labaad ku jirto islamarkaana ay u muuqato koobkaasi inay qaadi doonto kooxda kubadda cagta ee barcelona laakiin copa del rey ayay toddobaadkii lasoo dhaafay kusoo guulaysatay marka waxaa la filayaa in labadan kooxood kubad adag ay soo bandhigi doonaan oo isu dheeli tiran inkastoo la leeyahay kooxda kubadda cagta ee manchester city haddii sanadkan aanay ka adkaanin real madrid maba jiri doono sanad kale oo ay koobkan ku guulaysanayso iyadoo taa loo aaneynayo awoodda ka muuqanaysa manchester city iyo weliba gooldhalyahooda oo ah nin aada loo celin laya laakiin real madrid dhinaca kale waa koox qubura ah markay timaado weliba koobka champions leaga iyadoo liicaysa oo aan sidaa u wanaagsanayn ayay marar badan koobkan hore ugu guulaysatay laakiin kulankan ayaa noqon doona kulan looga cabir qaato cidda labadan kooxood soo baxaysa haddii kooxda real madrid gurigeeda ay natiijo wanaagsan ku hesho waxaa la isugu soo noqon doonaa lugta kale toddobaadka soo aadan guriga manchester city oo markaasi manchester city rajadeedu ay adkaan doonto laakiin haddii guriga kusoo badiso real madrid ama ay natiijo wanaagsan oo barbaraha kala soo noqoto waxaa lays odhan karaa real madrid sanadkan waa loo baqa waan gartay aad baad umahadsan tahay maxamuud masacade oo inala falanqaynayey ciyaaraha champions liaga iyo kuwa premiers liaga ee dalka ingiriiska natiijooyinka ka soo baxaana waxaannu idinku soo gudbin doonaa idaacadahayga soo socda dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaa xubinta ciyaaraha intaanu dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aaday mahadsan yihiin sandheere iyo mascadda o inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegaystayaal aan ku wada nasanno heesta maygagta shuban iyo masallaha shafkiisiyo shaqmadar kushiisiyo sheediyo yanacsiyo shaqnurbaalahiisiyo maygagta shuban iyo mashalaha shafkiisiyo shaqmadar dushiisiyo sheedihii yanaasiyo shaqnurbaalahiisiyo shacabkii hargayso shan habeen alla shacabkii hargayso shan habeen cirkii miray dhirta shaqalmadoobi shaadir lagu haboogo digrigii shareero shunux shunuxdu dherarkii galoo sheeganayso shacan i badani u bixiyey shinkiisii dhammaado dhirta shaqalmadoowiyo shaadir lagu hagoogo digrigii shareero shunux shunuxdu dherarkii galoon sheeganayso shacani i badan u bixiyey shinkiis dhammaado balanbaalis sharaxliyo shinni malab samaysiyo guddihii u shilaya
heeskaasi nugula kan fanaanka cabdiqaadir jubba ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanto dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o e odile sidaas iyo nabadgelyo